haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ay noo soo jeedin doonto falastiin axmed iimaan
wacano wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha marti inoogu ah jenaraal maxamed nuur galaal oo ah khabiir xagga militariga ah waxaan ka waraysan doonaa qaabkii uu dhacay weerarkii lagu dilay axmed cabdi gadune waxyaabihii fududeeya saameynta ay yeelan karto iyo weliba sida ay dowladda federaalk uga faa'iidaysan karto fursadaasi sidoo kalena dhegaystayaasha ayaa su-aalo weydiin doona n jenaraal galaal kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkii hore waxaa la dilay oo weerar lala beegsaday axmed cabdi godane oo ahaa hogaamiyihii ururka al-shabaab inkastoo unto mar dhow la xaqiijiyo oo ay waqti dhowr maalmooda ay qaadatay adiga horta qof ahaan see u aragtaa dilka axmed godane waxaan u arkaa maaragtay dalkan abaarku ku dhacay oo maaragtay iska meel walba biyaha kasii daayay waxaan u arkaa midaas meel meeshii ugu qarqabsaneyd oo ugu xumayd wixii maaragtay jiray in maanta maanta ay ama naafoobeen ama ay meesha ka baxeen aada iyo aad baan ugu riyaacsana dilalka ay geystaan diyaaradaha daroniska ama aan duuliyaha lahayn marar kala duwan ay soomaaliya ka dhaceen hore waxaa loogu dilay aadan xaashi ceero hore waxaa kaloo lagu dilay rag sare oo al-shabaab ka tirsan qaar ajaanibaha ku jiray sidee loo fuliyaa maxaa sahla in bartilmaameedka loogu talagalay ay helaan diyaaradahaasi waxaasa horta aadan waxaan u maqlay waxaan cruise misile lagu ris lagu soo rigay sidaan maqlay oo markab badda taagan uu kasoo tuuray sida caadiga ama markabku ha soo tuuro ama dayooda ha tuurtee waxaa shardi ah in meesha loo wado ay jirto wax maaragtay hagaya oo maaragtay ama saaruurka ahaata ama dayooda meesha hagaya oo dhawaaqaya oo dhawaaqaya oo dhawaaqaya marka u dambeysana oo hirkinayo marka arrintaasa waxay tahay aada iyo aada midxoosale oo maaragtay maaragtay waa xoog leh maaragtay oo waa sirdoon xoog leh dhibaatadiisa khatartiisa iskale waxaa lagu dhajinaya geel yar bay meel ugu ugu dhajinaya meesha uu ku jiro qoftaaso lix boqol oo kilomitr kun kilomitr haddii laga soo tuuro saaruuqu wuxuu soo raadsanaya reeradaas yaroo yeelaysa bay bay bay oo leeyahay bibtaas soo raacaya soo raacaya ilaa uu hirti ku dhifto saas waayo falastiin marka marka la fiiriya hadda shabaabka oo kale sirdoonkooda aada u adag yahay iyaga laftirkooda waa ogyihiin siyaabaha lagu dili kara taleefanada waa kuwa diida axmed cabdi gadan oo kale wuxuu ahaa nin aan sidaasi aada loo sii aqoon oo warbaahinta ka dhunta iyo cid walbuu is yiraahdo xataa sawir ayay kaa qaadi karaan dabcan taleefanada ma jecla guud ahaan madaxda al-shabaab in la helo xogta ku saabsan inuu qofka isaga yahay iyo meesha uu joogo oo loo dhigi karo ma waxay ka imaan kartaa dad banaanka ka yimid mase waxay noqon kartaa mid gudaha ka timaada sidee ku imaan kartaa labadaba waa suurowdaa laakiin waxay u badan tahay dad xogtiisa og oo meeshuu jooga og inay maaragtay maaha nin la socda nin la socdaao mar rabaadhow victim oo unoqonaya waa lagula waa lagula qarxinaya laakiin nin banaankana ka taagan laakiin una jeeda oo maaragtay u muuqdo oo ayuu noqonaya oo ayaga ah marka taleefanada way baaraan taleefanada dadka u shaqeeya way baaraan marka marmar waxaa dhacda in haddii meel dego oo iyar ku nagaado dadkan soomaalida oo taleefanada waa lawada haystaa mid laga leeyahay meeshaas la degay inay maaragtay inta las ku shubtaan ay toos ula hadlaan meeshii ay la hadli lahaayeen marka markii maraadkeeda ninkii u bixiya macalkiisii u tuuraan kooduna waa la dansanyahi oo waa lagu hadii wax lagu arkana waa lagu dawanaya laleeyahy marka dadkay ka ijaartaan markay meel degaan dadka deegaanka nin walbana maya wadanka wuxuu haystaa telefoon qaar laisku laisku soo hogaamiyaahuna waa jiraan markuu meesha tago mid eria ka dhow baa laleeyahy u tag kaas kina kanuna waa ogyahay ninka ku imaan doona telefoonkiisa isticmaala laleeyahy waa synchronationkaasay sameeyaan oo isku xiraan waa
marka ma isleedahay waxoogaa yar sirdoonkii adkaa ee shabaabka iyo difaacooda tirada badnaa marka ay timaado in bartilmaameedka ama qof ay raadsanayaan diyaaradahan oo kale in ay dilaan mararka qaar waa sibxadaanoo waa laga hoos bixiyaa maxaase suuro geliya in mararka qaar ay imaan karto in ayagoo taxadaraya oo isku dayaya inaan waxba ka bixin haddana ay xajin waayaan xogihii oo ay taasi inta u gudubto hadda maraykanka oo kale ay u sahli karto in ay qofka ay rabaan ay bartilmaameedsadaan mar mar waxaa dhacdaa falastiin wed waxaa weeye mar bausan very accurate ahayn bahalka informationka marka ama wixii hegayaa meel lagu cilaada oo maaragtay lagu dhejinaya ama meeshii war hadiiba ka baxayaan marka bahalkaanuna hadee isagoo dariiqa kusoo jira meeshii loo banaynaya marka taasu waa dhacdaa mar walba way dhacdaa marka kalena waxa weeye waxaa la rabaa waxay dhahaan very hard say dhahaan oo ahaada oo maaragtay absolutely inuu ahaado maaragtay point hebel waa point hebel oo la fadhiya maaragtay iska cayaar cayaar cayaar cayaar maaragtay ma ma noqonayo marka sidaasay ay bahasha ku wadaan ku hogaamiyaan waana bahasha intelligence-ka cidaanuna aad iyo aad iyo aada ugu balaaran yahay oo cidan mara nimankan maraykanka aad iyo aada ugu balaaran yahay aada iyo aadna sophisticated u yahay midda kale koray ka ka ninku ninkan oo maaragtay lagu leeyahay godane kolleyba telephone waa isticmaalayaan ma aamusna mar kasta mar waa hadlayaa hada markii telefonkan oo aan ku wada hadlayna hadda oo laga dhawaajiyana kor baa laga lagala socdaa kor automaticaly kor buu tegaya magaalo dhulku kusoo noqdaa marka halkaasna monitoring waa lagu sameeyaa haddii xataa ay maaragtay ay markaas ayaan la helin markay fiiriyaan oo dambe way ogaanayaan wax kana meeshuu maray wax kana meesha una ku dhawaaqay halkaasuu jooga midda kale markii la sugayo meesha ay tahay telefonku waxaa qabanayaa coordinatekit ay sheegayaan meer heble heble meer heble wuxuu sheegayaa saddex afar mitr oo square ah ayuu sheegaya oo wixii lagu ridaa ose marka qoftu ka badbaadi karin marka intelligencekaas oo falastiin aada iyo aada u adag yahay waxaan aniga adigu fahmi karnana ma ahan ma garanaysaa
marka marka xogahaas marka la helo iyo howlgalka militariga sidee la isugu xiraa marka see isugu xirmayaan waa maaragtay horta mabdiyan marka hore dawladda haata waad maqlaysa waxay lahayd wa waa la wada soconay waa wada qorsheynaa ayaga mabdiyana laga saxeexayaa in nimankaas markii la helo wax lagu tuurayo saacadaas la tuuraya iyo lama socdaan lama socdaan mana la soco karaan ma ahan marka authorizationkaasaa laga haystaa kabacdina waa la baaraya waa la baaraya maalintii la helana wash laga siiyana waa loo sheegaya aleba baalkii waa ridne ogaada markana su-aalihii dhegeystayaashaan u gudbeynaa dhegeystaha ugu horeeya magacayga waa axmed cabdi xasan waxaan joogaa magaalada muqdisho dalka soomaaliya waxaan weydiinayaa generaalka hal su-aal su-aashaydana waxay tahay generaale waxaan maqalnaa diyaaradaha droniska ee maraykanka ay leeyihiin inay dilaan dad ay dilaan marka arrintaas sidee ugu suurta gashaa diyaaradaha droniska sidee u shaqeeyaan qaab noocay ugu suurta gashay hadda dilka la sheegaya oo la dili hogaamiyaha al-shabaab sidee ugu suurta gashay yaa u suurta gelin karo
waya axmed waa waa mahadsan yahay waxa weeye horta dayuuradahana waa dayuurad casri ah aada iyo aada cusub yihiin waa technology sare waana qarsoodi wuxooda dhani technology-giisay ku shaqeeyaan wuxooda dhan waa qarsoodi laakiin haddana mabdaca guud waa la fahmayaa waxa weeye waxa weeye waxaa isku xirayaa dhulka iyo iyo dayuuradda waxaa isku xirayaa waa intelligence-ka waa dadka human being waay waxa weeye nin ama ninka la socda ama agtiisa jooga iyo maaragtay iyo dayuuradda waa la isku xirayaa synchronization ma maaragtay ayaa la iskugu samaynayaa laakiin anugu haatan dayuuraddaas say u samaysan tahay iyo waxay taha ma aha laakiin waxaan ogahay iyadu waa ilaa wala waa waa inay waa inay news heshaa meesha ay wax ku ridayso waa inay war ka heshaa marka ma aha wax ribeeye waa ninkii gadaal fadhiyo soo dirayay wey waxa waxa waxa waa waa qodobka saddexaadaday meel fog matalan shan boqol kilomitr ka soo kacday waa socotay waa socotay waa socotay markii ay marayso meelahaas dhexe ayaa ayaa la arkay meeshii oo waxaa arkay ninka intelligence oo dhulka jooga la jooga arkay resulteedakaa sheegaya oo marka satel informationkaas la helay meel kastaa laga helay wuxuu ku noqonayaa ninkii bahashan soo diray ayu ayuu soo diray isagoona dhanbuu bahashi dadaadii ku siinaya amar buu siinaya saas meel coordinatekaa la siinaya waa kaas waa maaragtay waa waa saasay ku shaqeynaysa bahashu
waa mahadsan tahay mar haddii la dilay axmed godan maxaa isbedela oo al-shabaab ku dhacaya
wallahi waxaan umalaynayaa horta dhowr walxaada waa jiraan waa mare ninku ku-xigeyn ma leh abaanduulna ma leh keligiisa waxa wata jeebkau ku wataa markau dhinto raadba ma reebayo keligii maaha wakti horena way dhacda waxaas oo kale sayid maxamed cabdilla xasan ay ku dhacday ku-xigeyn ma lahayn waxay ku dhacday axmed gurey ku-xigeen ma leh laakiin tali waa leeyahay taliyayaal ciidan oo isagoo amro isagii hadduu meesha ka baxo wixii dhamaa waa dilayaan marka ko waxa waaye structure-ka ay siday u dhisan yihiin ayaa xun oo male nin abaanduul waxaan la yidhahda abaanduul male male abaanduulkuna waa cusya waa waa hawl culus culus culus oo maaragtay aan nin walba u sahlanayn annaga waagii beresamaadkii abaanduule waa lahayn laakiin abaanduul hawshiisa ma aanaan haran karin markaan runta kuu sheego annagoo waagaas hadda nala cawriyayey abaanduule waa jiro greenlo kalaa jiray oo maaragtay iska meel iska fadhiya laakiin hawshii laga reebay ma ma maya ma diyaar uma ahayn mana woodi karin laakiin haddana waa nalala joogay waa nalala joogay waad ogtahay wixii nalala joogay oo waa waxaan si dhaanay waxaa africa agteena oo dhan oo dhan waan dhaanay oo waa ka fiicnay oo anagee hawshii galna aweydeen galnay kanuna waa kasii daran yihin waa zero zero way marka waa waa mare waa waa midaas waa cilad cilada labaadna waxa weeye soomaalidu dayuuradaha cuqdaday ka qabtaa dayuuradaha cuqda xunay ka qabtaa tii daraawiishtii marka laga soo bilaabay sayid maxamed cabdilla xasan oo lagu weeraray tareex waa kii carabkao cararay imay ka dhacay wixiina kala firdheen waxuu ku gobol bulshada hadda wuxuumaadi bay nooga soo direen waxaan waxaanaan garanayn iyo balaayo wax sabrise ay ku noqon sabrise oo maaragta aada iyo aada oo dhib badan qaxaas halkaas laga qaxay ilaa iyo imay xataa awowgay galaalaa ku jiray galaalaa ku jira oo nooga sheekeeyey ilaa iyo halkaas ilaa iyo imay u lugeeyey imay markii wadaadkii dhinta kasoo lugeeyey dhulkii soo galay midaasna waa mid middaa saddexaadna waxa weeye ninkan wuxuu lahaa ciidan amniyaad la yidhaha amniyaad waxna waa culweynaad waxna waa amniyaadka amniyaadku waa kuwa isaga ilaaliya iyo inta la socota markaasoo madaxda ah xaruntiisa ilaaliya oo nina u geli karin kuwaas wuxuu ka keenay waqooyiyuu ka keenay kulli waqooyiyay ka yimaadeen marka waxyaalaha isagii meesha ka baxo waa xaalkiisu waa xun yahay waxyaalahaasoo saddexdaas qodobaan ayaan ayaan daraaddeed baan waxaan uleeyahay way kala firdhayaan marka markay kala firdhaan oy muddo sii maqnaadaan minda nima meel isaga haajiro waa suurowdaa marka dhowr bilood ka bacdi ama hal sano ka bacdi inay haddana mar kale is-uruursi la arko is-uruursi oo hogaamiyayaal deegaanka ah ay soo baxaan oo ajinada kusii daabaan waa mahadsantahay laakiin hadda aniga waxaan umalaynaya waxaan u malaynaya waa awoodoodii waa halkaasay ku waa waa kala biiqbiiqda waa mahadsantahay markana dhegeystaha xigaan siinaynaa magacaaga ku bilow iyo meesha aad joogto walaal waxaan ahaa meel maxamed axmed waxaan joogaa muqdisho degmada wadajir generaalka waxaan rabaa inaan weydiiyo anoo salaamayo dhowr su-aalood midda koowaad waxay tahay wada shaqaynta ka dhexaysa dowladda soomaaliya iyo dowladda maraykanka midda labaadna waxay tahay ma loo arki karaa hadday wada shaqayn ka dhexaysay dowladda maraykanka iyo dowladda soomaaliya xadgudub qarannimadii soomaaliya inay meeshaas ka dhacday oo arrinta weerarka ku saabsan Qarannimadeena iyo gobonimadeena lagu soo xadgud midda ugu dambaysa weydiinaya waxay tahay diyaaradahan brodiska oo maraykanku uu ku garaacayo wadanka soomaaliya oo qofkii uu u baahdo uu ku dilayo ma u dhici kartaa sida afghanistan iyo bakistan ka dhacday in dadka rayidka lagu laayo marka dambe oo marin habaadi ay ku dhacdo dantaaligu ay marin habaabaan waa mahadsan tahay aamina waana ka baxay waa mahadsantihiin waa hagaag ee, waxay la tahay horta ogow oo dowladda soomaaliya iyo maraykanka waxaa ka dhexeeya ee, xiriir wada shaqayn iyo iskaashi ayaa ka dhexeeya Ee, ma aqaan inta culayskiisa leeyahay laakiin mabdiyan waa jiraa waa jiraa marka eh, ciidamada waxba uu siiya waxay waxay noqotaba Ee, ciidankan oo ajnabiga ah oo soomaaliya joogana xooggiisa eh, lacagtaas lagu bixinayo qaabkaas lagu bixinayo iyo xoogooda asagaa baxsha ciidamada yada waxoo logistica iyo wax tababara iyo waxyaalahaasna waa siiya marka labada dowlad waxay kala waxay waxay isweydaarsadaan waxa ugu weyn intelligence-ka ama maaragtay sirta sirdoonka wixii la ogaado qoloba inay qolada kale u sheegto asagu waa u sheegaa soomaalida minaha meeshaas dhibaatadaasa ka jirta ee maaragtay hadda inaan wax ka qabtaan rabaa haddaadna wax ka qaban waa ogolaadaan waa ogolaadaan ma shabaab shabaab waa- waa- waa nin walba ogolaanaya haddii ee, godane la yiraahdo meesha laga soo saaro Ee, anigu waa ogolaan lahaa marka taas horta waa midaas midaan oo ah maaragtay iyo hadday dhibaato geystaan feeri militariga marka uu dagaal galo waxaa jira wax la yidhahda collateral damage collateral damage isagoo ulama kacayo ulama kacayo inuu oo, ah, meesha uu socday waxaan ahayn u yeelo laakiin waxaa suurooda meesha uu socday waa ku ridayo in wax ka ag dhow dhow yihiin dad ka ag dhow dhow yihiin guri baa lagu yiri gurigaas ay ku shirayaan haatan ninkaan banaanba u baxay gurigaasay ku shirayaan gurigi gurigii waa la arkaa laakiin gurigu markau qarxo afar shan guri oo kale agtiisa u qarxinaya waa collateral damage collateral damage ee la yidhaha marka dhibaatadaas waa jirtaa Eh, meel kastoo milita ka howlgalana waa jirtaa Eh, int- waa lagu dadaalaa intii la yarayn karo laakiin haddana mararka qaar waxay noqotaa wax aan la maanici karin Eh, marka eh, midaan oo sovereignty waa lagu xadgudbay iyo waxyaalaha waa sovereignty soomaalida waa hore u dhuman iyo waa hore u dhuman Hadda la- lagu raadinayaa eh, maaragtay xabad kibriida oo la shidayo marna damaysa marna waxay waa waa lagu raadinaya waad aragta hadda wadanka ciidamaha jooga ajnabi ah ciidankaasaa practical wadanka markaa ka taliya marka eh, nimanka nimanka madaxdan oo ciidankaasi ku wadi jira haddii kale jinnigan ayaa ayaa ayaa ayaa ayaa wax yeelaya marka eh, adiga iyo intay maqlaysaba waxaan leeyahay sovereignty iyo wax la yidhahdo political independence iyo unity of state Eh, ni- waxaas waa waa waa waa dhaawac weyna ku dhacay dhaawac weyn maaragtay En- en- marka marka- soomaaliya dee inta isku isku nacnacday waa mahadsan tahay En, jenaraal waxaa jirta in ay joogaan saraakiil ajaanib ah oo al-shabaab ka tirsanayd muxuu noqonayaa mustaqbalka saraakiishaasi haddii xataa dadka soomaalida ay soomaalidooda geli lahaayeen ajaanibtan ma laga yaabaa inay iyagu noqdaan dadka isku sii hayn lahaa al-shabaabka iskuma hay karaan marka waxaan aniga kuu sheegaa xataa qabiil baa la isugu hayaa aniga kuu sheegay amniyaadkii Eh, waa dadka boqolkiiba toddobaatan iyo saagid waa waa waa dad waqooyi ka yimi aniga kuu sheegay lixi maaragta halkaasuu maarag joogaa Eh, marka soomaalida dagaalkeedaasi waxyaalahaas mar walba kama maarmaan Eh, qabiil maaragtay xiriir inuu la yeesho marka hadda kon- ninkan ajnabiga ah ninkaana awalba af yaqiinay nin nin af yaqaana male haddii kale ama hadduu yahay afghanistan ama uu yahay bakistan ama uu yahay shaydaan kale Waa- waa in- inuu isaga dhaqaaqo iyo inuu ku dhinto labada mid noqonaysa waa wixii waa wixii ku dhacay kii abu mansuur al alamriki ninkii la dhahayay alamriki wixii ku dhacay wey Waa- ajnabigu kuma noolaan karaan hadday ninkaas liderka waayaan kuma noolaan karaan meesha waa ka baxayaan saasaan qabaa iskuma hay karaan iyagu waa mahadsan tahay En, markanna waxaan siinayaa dhegeystaha xiga halow magacaaga iyo meeshaa joogta ku bilow walaa
magacaygu waa maxamed cabdi faarax oo jooga magaalada baydhabo jarnalka horta marka hore waa salaamaya iyo adigoo falastiin iyo maarata farsamo yaqaanka iyo shaqaalaha v o a dhamaan su-aasheydu waxay tahay fikirna waa qabaa su-aalna waa qabaa fikirkayga horta wuxuu yahay digidka maarata hogaamiyaha al-shabaab abu zubeer macnaha al-shabaab wax badan saameyn kuma yeelan karto ilaa caro ay badan ay qaadaan maahan wax kale saameyn ah saasay ila tahay su-aashu waxay tahay silay maraykanka ugu suura gashay in ay dilaan hogaamiyaha al-shabaab su-aasheeda waa midaas
waxaan filayaa jenaraal horan horena dhowr jeer waa waa waa su-aashan siyaabo kale aad u- uga jawaabtay marka bal un si kooban sida ay xogaha iyo iskugu dheeli tireen weerarkaas ha waxa weeye horta waa markii wardoon baa ka shaqeeyey in dawladdan iyo la isku xiro iyo targetka wardoon baa ka shaqeeyey qaab electronic aha uga shaqeeyey marka markay ficilki riday hadda mjoogin ayagoo meel fog marka waktay ku qaadatay inay helaan waa iyada lafteeda aad iyo aad bay sophisticated u tahay inay helaan d n a da oy baaraan oy hufsadaan maaragtay anagu anagu xamar kasoo aragna anaan intaas ku heli karin waktigaas ayaga ku qaadata iyagoo washington jooga marka owes waxa weye meeshan factorka intelligence-ka ayaa ayaa ayaa cayaaraya roolkaas
jenaraal dad badanaa qaba in dilka axmed godan aysa waxba badan ku keeni doonin al-shabaab ama maalmo un ay dibudhaca keeni karto isla maalin kadib markii lagu dhawaaqay geeridiisaba dowladda federaalka ah waxay sheegtay inay dhici karaan weeraro falcelisa oo ka yimaada al-shabaab oo xarumaha dowladda iyo maaragtay hay-adaha caalamiga lala beegsan kara ee muqdisho kale tusaale ahaan dhegeystihii haddana waa u qabay dad kale oo aan la hadalnana waa ay qabaan marka maxaa keenaya inay dadku aaminaan in dilka axmed godane aysan saameyn ku yeelan karin al-shabaab ma arrin jirtoo muuqataa mise dadkiyaa waxaysan aamini karin in ururka intaas dhibaatada ku hayo maanta burburkiisa uu soo dhawaaday
walahi hadee dadku maaragtay banik hadaasaa lagu jiraa banik waa casiyaa jirta bercautionna waa taa bahasha oo maaragtay waa laisku waa maaragtay digniinna waa tahay midda dawladda waxaan ku wadaa waxa weeye digniin oo iska jira waa imaan kartaa maxaa jira xamal ay joog joogaan xamal ay joog joogaan waa suurooda qaar baa inay intaa ku kacdo maxaan u noolahayba oo maaragtay wax noocaasa inay inay ku kacaan laakiin aniga waxaan u malaynayaa inay tahay digniin dadka la siinayo iyo kahordhac taxadar ah oo maaragtay laleeyahay loo diyaar garooba hadday hadday waxoon isku dayaan laakiin effective force oo soo socda anigu ad anigu umalayn waa qaldami karaa laakiin u malayn maayo
ugu dambeyntii dilkan waxaa lagu loo geystay hogaamiyihii al-shabaab ururka al-shabaab dhaawacuu gaarsiiyey su-aali kama taagna dhinaca kale dowladda federaalka ah maxaa fursada oo ay siinaysaa arrintan si ay uga faa'iideysato in dhulka gacanta ay shabaabka ku hayeenna ay hayaan ay helaan dadka dhallinyarada u badan ee la shaqeynaya ururkan ama ka tirsanaana ay fursad kale oo ay tan ka mid ahaanshiyaha shabaab ku bedeshaan ay u helaan
hadda waxa weeye falastiin waa su-aal aada iyo aada u qara weyn waxa weeye dawladda horta waa tii iclaamisay in maaragtay ay cafis u fidinayso dadkii meeshaas dhalinyarada ahayoo la maran hadaadiyey in hadday kasoo baxaan in maaragtay dhaqan celinna loo sameynayo soo dhaweynna loo sameynayo lana cafinayo lana cafinayo ma garatay marka dawladda waxaa waktigan waa waxaa ku haboon inay sii laalixaadsato oo maaragtay dhinac horta operationadii way socdaan hawada howlgaladii way socdaan yaamaha dambena si fiican ay u socdaan waa ka baxeen wixii ahaa xawaariga sii orod dow boqol kilometral afar saac inta ku gudubtid meel kasoo jeesa gadaashaadii o dhan hala xidho oo dadkii hala cuna qabatay waa ka baxeen hadeer waa arkan cilada inay taas taas balaan ma ahayn absolutely laakiin hadda meelahan agagaarkaygaha ka garanaya in xaaladaas isbedeshay oo ay tartiib u socdaan oo wixii maaragtay bahasha normativea jira normativeka dagaalku leeyahay waxa weeye laba iyo toban saac oo maalmeed hadduu dagaalka ku jiro ilaa iyo soddon kilomitr u tegi karaa ilaa iyo soddon kilomitr meesha halkaas maqarka kuugu dhaco difaac ka gal maaragtay gadaa maalinta ku xigtana gadaashaada iyo hareerahaaga iyo sife sife rastare rastarelamento wixii la dhihi jira talyaanigu dhihi jiray ku samee yaan gadaashaada koox isku aruursanaya iyo kuwa ku dhuumanaya iyo kuwa ku go'doomay iyo waxaasoo dhan kaxa booliiskiina meesha keen nabadsugidiina meesha keen maamulkii rayidka ahaana meesha keen kabacdi markaas mid kale ruuqaanso sidii oo kale matalan ceelbuur iyo waxay si iyo dhuusamare waxay isu jiraan sagaashan kilometr toban maalmood inay ku qaadataa la raba noon afar saac ama shan saac toban maalmooda hal ku fiicnay hadda sidiiyay ku wadaan sidaas dambey ku wadaan aaday ufiican tahay taasina halkaasi ka socotaa midda kale oo loo baahan yahay inay dawladda ku dhaqaaqdo arag aragtidayda waa inay mar kale ku celisaa soo la yiraahda xaalkii waa isbedelay dhalinyaro dalkiina kusoo noqda waalidkiina usoo noqda dawladiina usoo noqda dalkiina usoo noqda waa cafsantii iskana la yiraahdo oo mar kale miidiyada iyo waxyaalahaas oo dhan iyo waaridka iyo hooyooyinka ayaa markaan oo kale dhawaaqooda maaragtay xasaasiyaad leh oo xoog leh maaragtay inay oo saas dawladda yeesho hawlgalkaana ay waddo militariga ah xaggii kalena arrinta saas oo laba lixaad
aada u mahadsan tahay genaraal maxamed
jacayl
inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa jenaraal maxamed nuur galaal oo ah qabiir xagga milatariga ah oo sharaxaad ka bixinayay qaabkii uu dhacay dilkii axmed goodane saamaynta uu yeelan kara iyo fursadaha ka soo bixi kara tan intaan dib damba ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal nabadgelyo